إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu rabadaan mubaarak dhegaystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalka ayaa muujiyey inaysan dowladda federaalka haysan ciidan rasmi ah oo la dagaalama xarakada mujaahidiinta al-shabaab waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa ka warramay weeraro khasaare dhaliyey oo dowladda federaalka ku qabsaday gobolka shabeellada dhexe dowladda federaalka ayaa canshuuro xaddhaaf ah kusoo rogtay bulshada ku dhaqan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyadoo guri walba lagu soo rogay inuu bixiyo lacag dhan boqol doolar xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xasan sheikh oo dalka oo dhan ku wareejiyey dowladda xabashada etoobiya dadka ku nool qaybo ka mida gobolka gedow ayaa sheegay inuu saameyn ku yeeshay webiga jubba oo guray taasoo ay ku tiirsanaayeen ruushka iyo yukrain ayaa iswadaarsaday weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn warkaas sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xalqada saddexaad taxanaha ta'amulaad ee suuradaha annuur iyo alxujuraad oo uu jeedinayo asheekh khaalid baadarfi موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xala qarax la beegsaday fariisin askarta dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin agagaarka ceymiska ee degmada yaaqshiid waxaana jira khasaare qaraxaas ka soo gaaray degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoosena sidaasoo kale shala gelinkii dambe rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku sugnaa gudaha degmada waxaana la aaminsan yahay inuu qaraxaas khasaare ka soo gaaray askartii lala beegsaday taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalka ayaa muujiyey inaysan dowladda federaalka u haysan ciidan rasmi ah oo la dagaalama xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
sahal cabdulaahi cumar oo ah taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalk ayaa socdaal ku tagay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe wuxuuna muujiyey inaanu gacanta ku haynin wax ciidamo ah oo dagaalama isagoo la hadlayay maleeshiyaad taawacsan dowladda federaalk ayuu sheegay taliya sahal in loo baahan yahay in shan shan iyo toban toban loola dagaalamo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee la wareegay dhul ballaaran oo ka mid ah shabeellaha dhexe waxaan idinku imaanay xaaladda dhabta ee jirta inaan ogaanno kadibna sidii wax looga qaban lahaa aan guda galno dagaal la idin fari maayo waxaan idiin sheegayaa dowladda soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay garabkiina yihiin ummadda soomaaliyeed inay garabkiina yihiin waxaan idiin sheegayaa saad ula dagaalaysaan iyo saad yeelaysaan iyo laydin fari maayo laydinna sheegi maayo shan shan iyo toban toban iyo waxaa la rabaa marka cadowgii in sidii horeed ula dagaalamayseen ula dagaashaan shan shan aad ugu baxdaan toban toban aad ugu baxnaan waxaan idinka baahannahay hadduu alla yidhaaho nimankaas meesha soo galay dowladdu dagaalka idinku hagi maysa ee dagaalka idinka hagan dagaalka saad u gelaysaanna dowladdu idiin sheegi maysa idinkaa garanaya madaxda dowladda federaalk ayaa ka dayrinaya dagaalada muddooyinkan ka socda gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo ciidamadooda jooga qaybo ka mid ah gobolkaasi ugu baaqay inay madaxooda mayrax ku xirtaan islamarkaana aysan jirin wax ka dambeeya oo ay ku tashadaan waxaa dhowaanahanba deegaanada iyo degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe ka socda dagaallo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka kuwaasoo khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa ka warramay weeraro khasaare dhaliyey oo dowladda federaalka ku qabsaday gobolka shabeellada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye iyadoo gobolka shabeellaha dhexe uu martigeliyey dagaalo aad u xoogan oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka oo taageero ka helaya saaxiibadooda caalamka warbaahinta gudaha tan dibadda iyo sidoo kale siyaasiyiinta soomaalidu waxay indhuhu ku hayeen maalmihii u dambeeyey gobolkan waxaana la sheegay in siyaasiyiintu ka niyadjabeen xaaladda cakiran ee uu marayo dalka iyagoona u cararay dalka dibaddiisa waxayna dareemeen in xasan sheekh ay ka dhammaatay waxayna soo qaadanayeen waraysi uu xasan sheekh bixiyey oo uu ku caddaynayo inuu ugu dambeyn shabaabku laga adkaa doonin deegaanadan dhaca shabeellaha dhexe ayaana afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dagaallo kuwa ay xooggoodu ka dhaceen deegaanada ceelbaraf deegaanka booshareeri oo ay shabaabku cagta mariyeen una daateen ciidamadii halkaasi ku sugnaa iyo saraakiishooda oo noqday kuwo la dila iyo kuwo baxsada oo cagaha wax ka dayay iyo ceel cali axmed oo isna jilbaha dhulka loogu dhigay ciidamadii dowladda ah iyo maleeshiyadeedii macawisleyda haddaba sheekh yuusuf sheekh ciise kabagudukada waaliga gobolka shabeellaha dhexe ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta al-shabaab uga warramay weerar khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalk oo shalay iyo maalintii xigtayba ka dhacay shabeellaha dhexe maruu ka hadlayay weeraradaasi ayuu yidhi in ciidamadoodu ay godadka ugu daateen ciidamadii isku dhafka ahaa ee dowladda wuxuuna xaqiijiyey inay jebiyeen gulufkii ay ku doonayeen inay ku qabsadaan deegaanadii laga xoreeyey isagoona sheegay inay ka qabsadeen maxaabiis noolnool maanta waa talaado shala subaxdii hore ciidamada mujaahidiintu waxay cagta mariyeen boos hareeri meel la yidhaahdo ciidamo murtadiin hoo jooga halkaas oo ilaahay fadligii loogu daatay godadkoodii wax alla waxay hub haysteenna laga qaatay halkaasna lagu laayay saraakiil iyo maleeshiyaad ka badan labaatan qof qaniimo badanna laga soo daldalay ilaahay baa ku mahadsan booshareeri shalay ilaahay subaxdii hore uu ku jebiyey kadibna cali axmed meesha la yidhahdo ayay galabtii duhuradii ay soo weerareen agagaarkiisa magaalada maahna meel agagaarkeeda nimankaasna ilaahay jabiyey nimankaasoo isaga yimiday ilaa iyo mudug galguduud iyo hiiraan iska soo bahaystay oo isku soo dhaarsaday inay cali axmed dib u qabsadaan laakiin ilaahay subxaanahu watacaala dhulkau la simay bakhtigoodayna ka carareen waxaana laga hayaa maxaabiis noolnool bakhtigana weli meeshuu yaallaa iyagana waxaa hadda nagu maqaalo ah in kuwii mudug ka yimidna ay dhuusmareeb dhaafeen kuwii ka yimiday hiiraanna ay halka ugu sokeeya uu joogo meesha la yidhaahdo boqokori meeshiina ay banneeyeen bakhtigaana cid soo qaadi karta la waayay haddii la is warsadeen wuxuu si gaara kabagdukade ka hadlay wixii shalay ka dhacay ceelbaraf oo ay ciidamada dowladda iyo saaxiibadoodu ka geysteen markii ay gudaha u soo geli waayeen waxayna bilaabeen inay gubaan magaalada iyagoo adeegsanaya diyuurado si ay u gubaan magaalada wuxuuna sheegay in falkaasi uu ahaa mid ulakaca wuxuuna rabbi naxariis u weydiiyey gabar ganacsada ahayd oo halkaasi ku geeriyootay dagaalkaas magaalada la yidhahda ceelbaraf sida aad og tahay waa magaalo ganacsi oo dad badan oo shacab u degan yihiin magaaladaas markii ciidamada mujaahidiintu ay qabsadeen waxay degeen xareeraha magaalada halkaasay ka difaacayeen gaaladii ayagoo og ciidanka mujaahidiintu meeshay joogaan ayay inta soo hareer mareen ayay waxay sameeyeen inay magaaladii garaacaan oo ay madaafiic la dhacaan riddo dheer iyo diyaarado si ulakac ah oo cadaawad ah oo ulakas ah inay magaalada ceelbaraf u baaba'sheen suuqeeda weyney ay gubeen magaalada dukaaminkeeda ay gubeen wax u nool magaalada aysan jirin sabab keenaysana ma jirto oo aan ahayn in ay marka ay mujaahidiinta waxba ka qaadi waayeen oo ay ku hungoobeen inay dib ugusoo afarti tuulo ugu soo noqdaan inay dadkii ka aarsanayaan masaakiinta ahay iyo dadka shacabka ahay waxaan ka warqabnaa in gabar muslimadahoo ganacsatada magaalada ka mid aheed ay meeshaas ku shahiday allah u naxariisto waraysiga sheekaba kutukada oo dheera ayaa waxa uu ku sheegay in dhacdadii ceelbaraf ay leedahay dad lagala xisaabtama oo aan looga hari doonin wuxuuna xaqiijiyey in weerarkii naflacarinimo ee ceelbaraf uu hogaaminayey sambloshe uu ku suhaagay diyaarado inay baabi'yaan magaalada isagoona dadka reer ceelbaraf ugu baaqay halgan ka walaayo ahaana inay magaalada ku soo celin doonaan sideedii dadka reer ceelbarafna waxaan leeyahay insha allahu tabaaraka wa tacaala wixii halkaas ku ba'ay wax ilaahay moogyaha ma aha rag lagula xisaabtamayna leedahay oo waa la ogyahay gaaladu sideedaba waa kala akhlaaq xun tahay gaalada meeshaas waxaa hogaaminaya nin la yidhaahdo sambalolshe nin la yidhaahdo oo shaydaana ayaa hogaaminaya isagaana ku soo hagay in ay diyaaradahaas iyo dadkaas moogtahay ay magaaladaas baabi'iyaan waa lagala xisaabtamaya insha allahu subxaanahu wa tacaala waxaan idin leeyahay ilaahay wuxuu idin leeyahay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraat wabashir asaabiriin ilaahay waxuu idinku imtixaamayaa inuu xoolahaas iyo naftaas inuu idinka qaado walaayaduna wixii meeshaas ka dhacay oo dhibaato ah waa ka qayb qaadan doontaa magaaladaas haddii xoreynteeda la dhammaystiro ee shideed ayaa lagu soo celi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waaliga ayaana xaqiijiyey in deegaanadii shalay lagu dagaalamay ay gacantu ku hayaan ciidamadii isku dhafka ahaana cidi ka harin ayna ka firxadeen hareeraha deegaanadii kuna laabteen halkii ay ka soo duulaan tageen iyaga oo rabay inay gudaha u galaan deegaanada si ay isugu sabiraan sidaa da- la wada ogyahay maanta dagaalkii ka dhacay ee, ceel al axmed sal ayay ahayd nimankaasu waa siaan horu sheegaba waa tageen ninba kama joogo meeshay iska soo bahayseen dib u noqdeen biakmalihaa dhulkaasu waa xor xataa waxay ka tageen meeshii la oran jiray xaawo gariid ugu dambayntii sheekh yuusuf sheekh ciise kaba kutukaday ayaa dadka soomaaliyeed u sheegay in nimankii dowladnimada sheeganayay in la bartay wejigoodii dhabta ahaa wixii hadda ka dambeeyana ay tahay in la iska dhiciyo isagoona xasan sheekh iyo ciidamadiisa ku sheegay inay yihiin kuwo aan ehel lahayn wuxuuna ciidamada dowladda federaalka ugu baaqay inay fahmaan shaxda ay siyaasiyiintu ku wadaan oo ay ku dheelayaan ciidamada si ay xaabada uga dhigtaan wuxuuna tusaale u soo qaatay shuute hadal u jeediyey ciidamada isagoona ugu hanjabay xabsi iyo dil balduunkooda hala guba xasan ma dheheen waa abgaal ismaan waa la yaqaanaa marka qaraaba ma yaqaanin in la iska dhacshay yaqaanaan gaalna waxaa la yidhi ushaad u fiiriyahaye islaamnimadaada ma fiiriyo marka aan ushaanyo xoojinno midda kale waxaan leeyahay ciidamada ciidamada la qasbaaya ee murtadiinta ah ciyaalkan murtadiinta ah ilaahay diinkiisa la dagaalamayo waxaan ka warqabnaa in shuuta uu yidhi ninka dagaalka ka baxa ama waa la dilaa ama xabsiyaa aa la gelaa ninka xamar aada ninka dagaalka ka baxa raadigaan ka dhegaysana shuuta dadka ma dhalin dadka asagu iskama leh adoon slaverow asagu soo gatay ma aha asagu mayaa soo maasaa soo gatay waxaan idin leeyahay dadka la tumaayo oo ceel hareeri lagu tumaayo ee inta u la qaata sida xoolo d- godadka xaq- lagu gelaayo iyo meesha la yidhahdo muxuu ahaayey ee alkowtar waxaan ugu baaqayaa haddii ay kala kulmeen dhibaatada intaas la eg inay annaga noo yimaadiin si kastaba ha ahaatee gobolka shabeellaha dhexe ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa ka dhacaya dagaallo aad u xooggan kuwaasooy ciidamada dowladda federaalka isku dayeen inay ku qabsadaan deegaanadii laga xoreeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaana wada howlgallo dardar ku socda kuwaasoo iyaguna ay ku doonayaan inay ku qabsadaan deegaano hor leh dadka gobolka shabeellaha dhexe ku sugan ayaana aad u soo dhoweynayey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo la arkayay muuqaalo ay soo duubeen saraakiisha dowladda federaalka oo ay ku sheegayaan in dadka gobolka shabeellaha dhexe ay la safan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalka ah ayaa canshuuro xad dhaaf ah ku soo rogtay bulshada ku dhaqan degmada afgooye iyadoo guri walba ah lagu soo rogay inuu bixiyo lacag dhan boqol dollar faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cadnaan dowladda federaalka ayaa weli wada olole ay lacag ku sameynaysay iyadoo gacan togaalaysay meel walba shalay iyo daraad waxaa magaalada afgooya loo soo diray ciidan bulshada handada oo isugu jira militari iyo sirdoon kuwaasoo qoys walba u sheegay in lagu soo rogay lacag boqol dollar ah canshuurtan ayaa lagu soo beegay xili lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan dhanka kalena lagu jiro xilligii jilaalka iyadoo bulshada afgooya intooda badan noloshoodu ku xiran tahay xoolaha iyo beeraha guri walba iyadoo aan loo eegin dadka degan inay faqiir yihiin iyo inay hodan yihiin ayaa lagu amray inay bixiyaan lacagta waxaana ay goobjoogayaal magacooda u qariyay sababo ammaan ayaa noo sheegeen in dad ku dhow boqol qof xabsiga loo taxaabay markay awoodi waayaan inay lacagtaasi bixiyaan hadda kadeedkan waxa uu ka socdaa xaafadda dhagaxtuur waxay leeyihiin xaafadaha kale waan u soconnaa waa la yaaban yahay horey ganacsigeena ayaa canshuur loogu soo rogay khudaar xamar lama geyn karo waa khasaaro haddana gurigii iyo lafihii ayaa laisugu yimid walaalow sidaasi waxaa yidhi goobjoogaha nala hadlay sidaasi waxaa yidhi goobjoogaha nala hadlay dowladda federaalka ayaa la aaminsan yahay hadday dhulka oo dhan qabsan lahayd inay canshuuri lahayd xoolaha iyo beeraha balse waxaase hortaagan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xasan sheikh uu dalka soomaaliya oo dhan ku wareejiyey ethoobiya moxamed qaasim ayaa ka warramaya zakariya maxamuud xaaji cabdi oo ah xildhibaan horay uga tirsanaa jiray baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu dalkii soomaaliya oo dhammi ku wareejiyey itoobiya zakariya ayaa sheegay in dalka soomaaliya bad iyo beriba uu xasan sheekh maxamuud siiyey abiy axmed waxa dhacna aan lagu tilmaami karin heshiis ee uu yahay dalkii oo dhan oo gacanta laga bixiyey heshiisyo maahana waa qabsi ummadeed weeye waa bixin dalkii soomaaliya waxa weeye inuu maanta ku gaardisiiyo xasan abey axmed oo cadowga ummadda soomaaliyeed ah oo hadda soo marhayay muxuu ahaa ilaa balcad baan leenahay janankii ciidamadii ciidamadiisa ugu sarreeyay oo shalay lagu gaardisiinayo xamar adeer maaha arrintu heshiisyo iyo xasaasiyad iyo waa waa la iskhilaafay iyo maaha waxa weeye bixin dadkii soomaaliyeed iyo dalkii soomaaliyeed kulligeed faraha laga saaray oo airboortka muqdisho calamadda etoobiya inta laga luray lagu soo dhaweynayo ummadda soomaaliyeedna way gumaysanaysaa waana leynaysaa ee muxuu ahaa labadii kun iyo toddobadii dagaalka ay xamar kusoo gashay magaalada saddex meelood oo laba meelood dumisay boqolka kun oo qof dishay waxaasoo dhan xasan waa dafiray soo maa waxa weeye soomaalida waxay ku maamaadeen odagii maxaad ku ogey indhalaan dadcunnimo ku darsaday buu yidhi dadcunnimo soo maaha barakicinta ummadda muxuu ahaa dowladnimadii soomaaliyeed oo go' isaga qarqarka u saaran noqotay waxa laale iyo waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsaday inuu maantay etoobiya ku wareejiyey soomaaliya oo dhan biri iyo badba si kastee haataba ummadda soomaaliyeed ayaa kasoo horjeesatay tallaabadii xasan sheekh ugu saxeexay etoobiya qaadashada badda soomaaliya isagoo horey u sheegi jiray in etoobiya taaka dhulka soomaaliyeed ka mid ah ayna u ogoleyn hadalkaas oo ay dad badan ay la yaabeen kadib markii la arkay xasan sheekh oo etoobiya siiyey badda soomaaliya waxgaradka iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa ku talinaya in etoobiya layska dhiciyo islamarkaana aan laga yeelin damaceeda ku aadan qaadashada badda soomaaliya dadka ku nool qaybo ka mida gobolka gedo ayaa sheegay inuu saameyn ku yeeshay webiga jubba oo guray taas oo ay ku tiirsanaayeen faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali daawa waa webiga saddexaad ee mara soomaaliya waxaana si gaar ah uga faa'iidaysta dadka ku nool magaalooyinka ay ka mid yihiin doolow iyo beled xaawo oo ka mid ah meelaha uu maro dadka deggan halkaasi ayaa sheegay in webigu guray bishii lasoo dhaafay waxayna haatan dareemayaan khatar soo food saartay xoolahooda iyo beerihii ay tacbanayeen guritaanka webiga daawo ayaan looga baran inuu guro xiliyadan oo kale iyada oo uu ka soo horumaray wakhtigii looga bartay inuu guro xoolihii ku noolaa webiga ayaa qaarkood u geeriyooday oonka biyaha sidoo kalena saamaysay dalagii beeraha oo dadka ay ku waraabsan jireen dadka ayaa waxay bilaabeen inay qotaan dhulka ay biyuhu ka idlaadeen iyo ceelal ku meel gaar ah si ay ugu waraabsadaan xoolaha iyo beeraha qaar ka mid a dhallinyarada ku nool meelaha uu maro webigan oo ku shaqaysan jiray doomaha yaryar ayaa ka mid ah dadka uu saamaynta ku reebay guritaanka webiga haddaba webigan ayaa sannadkii laga faa'iidaystaa sagaal bilood halka saddexda bil kale uu yahay mid gebi ahaanba qalalan isku soo wada duuboo dadkan ku nool agagaarka webiga ayaa waxaa horay u saameeyey abaarihii gobollada soo maray waxayna iminka walaac ka muujinayaan in culays kale oo dhanka webiga ah ku soo kordhay haddii aan xilliyada soo socdana uusan roob u di'in waxay xoolahooda khatar ugu jiraan inay ka la'daan tani ayaa u muuqata in qoysas badan ay xaalad adag soo wajihi doonto iyadoo maamulka ka jira gobolkaas uu isha ka daawanayo xaaladda ka sii daraysa ee ay la nool yihiin bulshada ku dhaqan mandiqadaasi taa beddelkeeda mujaahidiinta al-shabaab oo ka taliya qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka ayaa waxaa maamuladooda ka mid ah hay-ad lagu magacaabo al-ixsaan oo gurmad iyo gargaarba u fidisa dadka tabaalaysan iyo guud ahaan kuwa ay fatahaaduhu saameeyeen sidaba laga arki karo muuqaalo ay horay u baahisay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada al-shabaab markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddexaad ee taxanaha ta'amulaad ee suuradaha annuur iyo al-xujuraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid waadarfi hallaha u naxariistee waxaana tarjamada daruustan soo jeedinaya maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد في درسنا هذا سنتكلم ونتأمل في قول الله سبحانه casharkeenna waxaan uga hadli doonnaa oo aanu fiirfiirin doonnaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين waxaa kaloo la micno ah hadalka allaah ee ah يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وسنأتي على هذه الآية بإذن الله تعالى في سورة الحجرات aayaddan dambe waxaannu allah idinkii ugu tegi doonnaa suuratulxujuraat laakiin hadda waxaan u soo qaadannay oo keliya inay micno ahaan shaabahda aayadda hore imaamulbagawi raximahullah wuxuu yidhi markii uu fasirayey aayadda aan dersiga ku bilownay may u maleeyaan mu'miniinta iyo mu'minaadka naftooda khayr yacnii walaalahooda may khayr ka malaystaan alxasan wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa dadkay isku diinta yihiin maxaa yeelay mu'miniinta waa hal naf oo kale assacdi raximahullah wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa aayadda may mu'miniinta qaarkoodba qaarka kale khayr ka malaystaan oo ah inay ka cebla' yihiin waxa lagu tuhmay iimaanka lagu ogyahayna uu ka difaacayo been abuurka baadilka ah ee lagu gemay malaha ay maleeyeen darteedna may dhahaan allow waad ka nasahan tahay xumaan weliba iyo in owliyadaada aad ku imtixaanto waxyaabahaasi foosha xun ee lagu eedeeyey haadaa ifkun mubiin waxaa loola jeedaa waa been iyo been abuurasho kani ayaa ah malaha waajibka ah ee ay tahay in qofku maleeyo marka walaalkiisa mu'minka ah lagu tuhmo waxyaabaha ay aayaddu sheegayso ee sinada iyo wixii la mid ah waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku beri yeesho walaalkaaga afkaaga qofka warka sheegayana aad ku beeniso hadalkiisa asalka waxa uu yahay in mu'minka khayr laga malaysto haddii la tuhmo qof mu'min ah oo uu daahirkiisu iimaan ka muuqdo waxaa asal ah inaan ka difaacno eeddaasi loo soo jeediyey allah subxaanahu wa tacaala waxa uu aayaddaani ku ammaanay ficilka ay sameeyeen abi ayuub al ansaari raximahullah iyo xaaskiisa kuwaasoo markii laga been abuurtay ummulmu'miniin caaisha radiallaahu canha iyo saxaabiga jaliilka ah ee safwaan binulmucadil radiallaahu canhu qaatay go'aan cajiib ah abi ayuub oo xaaskiisa la hadlaya ayaa yidhi ummu ayuubey ma samaynaysaa ficilkan oo ah sinada markaas bay tidhi maya wallaahi markaas buu yidhi abu ayuub caa-ishana way kaa khayr badan tahay adiga aniguna ma ii malaynaysaa inaan ficilka sinada ah samaynayo markaas bay tidhi maya wallaahi markaas buu abi ayuub wuxuu yidhi safwaan binulmucadilna wallaahi wuu iga khayr badan yahay marka isku soo wada duuba warkan waa been cad oo la dhoodhoobay alle subxaanahu wa tacaala ayaa soo dejiyey aayaddan isagoo u rumaynaya oo ayidaya hadalka abi ayuub raximahullah sida asalka ahna mu'minka waxaa laga rabaa in haddii tuhmad loo jeediyo walaalkiisa mu'minka ah uu beeniyo warkaasina diido sidoo kale waxaa waajib ku ah qofka muslimka ah haddii walaalkiisa muslimka ah uu ku arko wax ceeb ah inuu u naseexeeyo oo uu asturo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii astura ceebta walaalkiisa muslimka ah alle wuu asturayaa ceebtiisa maalinka qiyaamaha qofkii fayda ceebta walaalkiisa muslimka ahna alle wuu kashifayaa cawradiisa heer uu ku dhex ceebeeyo bartanka gurigiisa wuxuu kaloo rasuulka sala allahu calayhi wasalam yidhi qofkii astura qof muslim ah alle ayaa isagana asturaya adduun iyo aakhiro mar kale wuxuu nebiga yidhi ma jira addoon asturaya ceebta addoon kale inta adduunyo la joogo ilaa isaguna wuxuu alle asturayaa maalinka qiyaamaha marka asalka waa inaan asturno walaalaheenna muslimiinta ah oo aan u naseexayno waanadana ku gaar yeelno ilaa haddii dhibka uu geysanayo qofkaasi uu u gudbayo mu'miniinta markaasi waxaa lama huraan ah in dhibtaasi la caddeeyo sida jawaasiista iyo munaafiqiinta oo kale labadaasi qolo sharta ay ku hayaan muslimiinta waa mid weyn dhibta ay geysanayaanna waa mid iyaga ka gudbaysa marka waa waajib in gacantooda la qabto waxaa la mid ah qofka mukhadilka ah murjifka ah iyo mufsidka ah ee aan marnaba ka joogsanaynin inay muslimiinta khudlaamiyaan warar been abuur ahna ku dhex faafiyaan oo ay fasahaadiyaan laakiin kuwan waxaa warkooda la caddaynayaa marka loo naseexeeyo oo loo caddeeyo ficilkooda halista uu xambaarsan yahay haddii aan aragno qof mukhadil ah oo muslimiinta dhexdooda irjaaf ku wada dhexdoodana isku diraya waxaa asal ah marka hore inaan u naseexayno haddii uu ka joogsan waayo ficilkaas waxaa qasab ah in lagula macaamilo tacaamulka shareecadu qabto oo ah in laga dhex saaro safka mufsidkuna waaba in lagu ogo xadka allaah haddii qofka muslimka ah lagu helo caddeen oo uu qof kale sheego inuu ninkani jaajuus yahay ama munaafiq yahay waa in marka hore caddeen la helo haddii caddeynta la helana waa qasab markaas in la qabto sidaa darteed allah wuxuu aayaddii aan soo sheegnay gadaasheeda yidhi لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فلا بد من وجود البينة marka waa lama huraan in caddeyn la helo dabcan markhaatiyaashuna waa afar marka la joogo arrinta sinada amaa wixii ka soo hara waxaa dhici karto in lagu kaaftoomo laba markhaati saddex markhaati ama markhaati iyo dhaar waxaa kaloo dhacda in lagu kaaftoomo qaraa'inta gaadhsiisan caddaynta marka muhiimaddu waxaa weeye in qofka muslimka ah aanay u bannaanayn inuu tuhmo walaalkiisa muslimka ah isagoo aan wax caddayn ah u haysanin marka waxay tahay inaan aada uga digtoonaano dadka wararka soo gudbiya iyagoo aan iska hubin waxaa dhici karta qofkaasi inuu yahay qof lagu soo dhex darsaday muslimiinta ama uu yahay qof mukhadil ah amaba uu yahay qof munaafaq ah sidaba ay sameeyeen munaafiqiintii hore oo warkii been abuurka ahaa ee ku saabsanaa umulmu'miniin caaisha iyo safwaan ibnulmucadil radiallaahu canhu ku dhex faafiyey muslimiinta heer saadiqiin ka mida mu'miniinta uu warkii saameeyey runna moodeen marka waa daruuri iyo lama huraan haddii aan aragno dadka noocaas ah inaan si toos ah uga digno iyagana u digno haddii arrinkaasi ay ka joogsan waayaanna waa inaan ka feejignaanaa in dadka warka loo kala qaado caddeen la-aanna lagu dhex faafiyo dadka muslimiinta ah dhexdooda oo meel weliba lagu sheego waa arrin alle agtiisa ku weyn allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الحديث في المؤمن أمره عظيم in mu'minka war laga sheego oo acraadda muslimiinta lagu dhaco waa arrin aad u culus waxaa fududaysta jaahilka aan aqoonta diineed lahayn marka waa lama huraan inaan aad uga digtoonaana arrinkaas annaguna aan ka digtoonaanno walaalaheennana aan uga digno oo aan uga naseexayno haddii aan aragno iyagoo arrinkaasi ku dhacaya haddii arrinka lagu tuhmay qofka loo haya caddayn waxaa asal ah inaan loo sheegin ilaa cidda ay qusayso in munkarkaasi ay meesha ka saarta mooye sida amiirka ama mas-uulka mubaasharka ku ah qofkaasi ama xisbada iyo ragga la midka ah waxaana daliil u ah hadalka allaah ee ah وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فإذا حصل الأمر هذا خلاص marka haddii aad aragta qalad dhacay oo aad heshay caddeyn muujinaysa in qofkani uu ku kacay arrin ka hor imaanaya diinta islaamka ma ahan inaad inta dhaqaaqdo warkii aad u sheegto qof weliba ee waxaa lagaa doonayaa inaad aaddo walaalka mas-uulka u ah qofkan ama mas-uulka xisbada ama amiirkiisa oo aad u sheegto waxaad aragtay oo aad maqashay caddayntiina waa inaad u raacisaa si uu meesha uga saaro munkarkaas marka aan soo koobno mas'alada asalku waxa uu yahay inaan khayr ka malaysanno muslimiinta tuhmadda qofka loo jeediyeyna ka difaacno haddii arrinku war yahay waxaan weydiinaynaa qofka inuu caddeyn lahuba keeno haddii caddeynta la helay laakiin arrinku aanu ahayn dhibaato u sii gudbaysa muslimiinta waxaan u naseexaynaynaa qofka dembigaasi ku kacay haddii uu ka reebtoomi waayo dembiga waxaan u gudbinaynaa cidda ay qusayso ee shaqada ku leh marka arrinku waxa uu yahay haddii falka uu dhaco caddaynteedana helno waxaan u gudbinaynaa qofka awooda inuu munkarkaasi zuuliyo sidaasi ayaana ah islaaxa iyo wanaagga amaa inaan warka u sheegno qof weliba kuna faafinno goob kasta waxay la mid tahay fasaadka oo ma ahan wax wanaagsan oo sawaab ah allah waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo waxa uu jecel yahay ee uu raalliga ka yahay laabaheennana ka dhigo kuwa u fiyo walaalaheenna mu'miniinta ah oo uu ina waafajiyo inaan munkarka dhacay zuulino على صدورنا سليمة على إخواننا المؤمنين وأن يوفقنا لتغيير المنكر إذا وقع وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ruushka iyo yukrain ayaa isweedaarsaday weeraro loo adeegsaday diyaarado aan duuliyo lahayn kuwaas oo dhaliyey khasaare kala duwan waxaana dhinacyadu waxay kala sheegteen guulo weeraradaasi ku aadan wasaaradda difaaca ee dalka ruushka ah ayaa sheegtay in qalabka difaaca ee cirka ah ee dalkaas uu burburiyey diyaarado aan duuliyo lahayn oo laga leeyahay dalka yukrain kuwaas oo dul heehaabayay magaalooyin ka tirsan waddanka ruushka wasaaraddu waxay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in nidaamka difaaca hawada ee ruushka oo burburiyey siddeed iyo toban diyaaradood oo ay leedahay dowladda ukrain dowladda ukrain ayaa dhankeeda sheegtay inuu ruushku ku soo weeraray diyaarado daroonis ah kuwaas oo tiradooda lagu sheegay sagaashan iyo toddoba diyaaradood iyadoo ukrain sheegtay inay soo riday lixdan iyo shan diyaaradood oo ka mid ah diyaaradihii oo ruushku ku soo weeraray weeraradan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maraykanku uu sheegay inuu ka goosan doono ukrain kaalmada militari oo uu siin jiray taas oo dhabar jabooyin ku ah xukuumadda kiyef ee dagaalka adag kula jirta moscow tan iyo laba kun laba iyo labaatankii warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta